barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha ogostna waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno dhallinyarada ka ganacsada sharaabka lagu iibiyo suuqyada kala duwan ee magaalada boosaaso anunta qof bilaadan hoos tagi lahaa banaankaasaan dhiganaya xasiilkeeda wuxuu ilaahay soo tawakal allah kafaa billahi wa nabca wakiil wuxuu ilaahay soo saar maalintii waan isticmaalayaa waan la soo baxayaa marka waxaan leeyahay ha moodina shaqadu ceeb maaha tuugsiga ceeba tagribta ceeba waxaa dhacaba ceeba dilka dhaca ceeba ciyaalka yar teleefanada urursana ceeb waxyaabaas dhan baa ceeba laakiin shaqadu ceeb ma leh sidoo kale waxaan idiin haynaa qaar ka mid a saxafiyiinta ku nool gaalkacyo oo aragtiyo kala duwan ka muujiya isticmaalka baraha isgaadhsiinta bulshada iyo faa'iidada ay yeelan karaan haddii aad dhan ka fiirso soshal miidiyaha waxa uu ku qatamo ka ra'yi ahaantayda iyo qofka bani'aadamka waxa uga soo geli karaa wax faa'iidaha oo qof dhallinyaraa u leeyahay baraha bulshada xilligan ma jirto aniga ahaan fikirkayga waxaan aaminsanaha in baraha bulshadu ay faa'iido u leeyihiin qofkii markaas ka faa'iidaysanayo oo rabo inuu ka faa'iidaysto ama waxa geliyo ama waxa kala soo baxo ama siduu rabaa u isticmaalo dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnay caashaaqu jirabana jidgayo ooyin qodaxliyo jigraarkiisu badanaa qofka oo la jaar yahay codkaas iyo weliba sheekooyin kaleba oo xubintii ciyaaro ay ka mid tahay goordho ayay noo soo socdaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida xogo ay warbaahintu ka heshay dadka agdhow xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya in gacanyarayaasha iyo shaqaalaha ololaha u qaabilsan murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga dalkan maraykanka donald trump ay si weyn ugu wareersan yihiin in aanu jirin qorshe isku xidhan oo lagu gelayo doorashada walaacan ayaa soo baxaya kadib markii aragtiyo iskhilaafsan laga bixiyey hadal ka soo yeedhay qoys muslin ah oo wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan ciidamada maraykanka uu ku geeriyooday dalka ciraaq sanadkii labada kun iyo afarta taas oo hoggaanka xisbiga jamhuuriga ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen waxaana arrimaha sida weyn walaaca u abuuray ka mid ahaa kadib markii donald trump uu waraysi siiyey jariiradda washington post isaga oo sheegay in aanu taageeri doonin in dib loo doorto labada mudane ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee kale ah paul ryan oo ah afhayeenka golaha kongareeska iyo john mccain labada mudane ayaa ah kuwo saameyn xoogan ku leh xisbiga jamhuuriga
saraakiisha milatariga ee kuuriyada koofureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay riday gantaalada loo yaqaano boolistiga gantaalkan ayaa ahaa mid si tijaabo ah loo riday dhinaca bari ee xeebaha kuuriyada waqooyi tallaabadan ayaa qayb ka ah tijaabooyin xiriir ah oo ay kuuriyada waqooyi sameynaysay muddooyinkan dambe milatariga maraykanka ayaa sheegay inay arkeen laba gantaal oo waqti isku mid ah hawada loo riday waxaana islamarkiiba xumaaday mid ka mid a halka kii labaadna uu sidii loogu talagalay u dhacay
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan caashay xilligan kulayla meelo badanoo dhulka xeebaa lagaga jira haye annaga xeebna ma joogna kulaylo ku jirna ismaaciil oo kulayla weli ku jira waa dhinaceenna aad iyo aad laakiin inta badan deegaanada soomaalida markaynu ka hadlayno ha dhulka kulaylka ugu badani dhulka kaleba kulayl wuu leeyahay laakiin meelaha kulaylka ugu badani ka dhaca oo meelaha weliba laga xagaaga baxo oo meelaha laga xaabo waa xaggee marka waxaa ka mid a boosaasoo kale tusaale ahaan waa laga baxa magaalooyinka soo moogid marka la gaaro xiliyadan oo kale kulaylaha marka la gaaro marka kulayl laga joogi waaye aada iyo aad marka midkaana ku jirna maka daran yahay waa suuragal waa garta n waxaa kaloo dee meesha kusii jirtaa dhinacii imkaaniyaadkii iyo macnaha dee noloshii laftigeeda halka waxaa laga yaabaa noloshu meelo badan waxaa kuu sahlayaa habka magaalooyinka u dhisan yihiin in la joogo in la joogo waa garta marka tusaale ahaan xiliyadan kale waxaa sare u kaca ka ganacsiga sharaabka ilan dadkii waa la kulul yahay in laysqaboojiyaa la rabaa in laysqaboojiyo waa garta marka ogos iyo aamus bahalaha iskaasaa ka mid ah waxyaabaha aadka dadka agos uga yaa dhex- marka mar walba waxay kusoo beegantaa bisha agos inta badan xilligan oo kale marka cabitaankaasun baa la wadayaa cabitaanada waa la cabaa si aan marka aad dad loogu buu- haraadinna aamusnaanta la badsadaa dad badan buu dad badan buu shaqo u abuuraa markaa sharaabka Ay, marka wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid a dhallinyarada ka ganacsata sharaabka la qaso ee magaalada la dhex mara ay meelaha dhigdhiga ayuu intuu la kulmay ayuu warbixintan ku eegaya gudaha magaalada boosaaso waxaa iminka la guda galay bisha ah ugu kulul ay ay tahay kowda agosto taasoo loo yaqaano agostoy arms dhallinyaro badan ayaa waxa ah ay shaqo abuur ku samaysteen in cabitaanna ay ku dhex iibiyaan goobaha shaarica ah ee magaalada boosaaso si dadku ay u cabaan sharaab qoraxduna aad bay u kulushahay wiilkan dhallinyarada wuxuu ka mid yahay dhallinyarada cabitaanka ku iibiya ee goobaha shaarica ah ee magaalada boosaaso ee laamiga walaal magacaaga cabdirasaaq maxamed xaaji haya cabdirasaaq ee, halkan ayaa joogtaa bal nooga waran cabitaanka sharaabka qasida ee bilihii hore iyo bishaan waxyaabaha kala duwan.
maasha allah aad iyo aad waa kala duwan yihiin maadaama aan la galay bilihii aad u kululaa ciidan kasta macnaha shaqadeenna tahay een, xilli kuleelada qabowga ee macnaha sharaab saasaan loo cabayn laakiin waa ku faraxsana macnaha kuleelkan aad iyo aad waay dad badan baa ku dhagaysanaya sharaabka ah qasto ee, inta ee, talaadadood ah qasto bal faahfaahin maasha allah way iga baxaan inta tallaagadu aan qaso maalin walbaba maxaa ka mid ah sharaabka sharaabka waxaa ka mid ah mushakalka cambaha saytuunka bambayga iyo ismaandheeska adigoo khudradda ayuu nooca
waa yahay ee, bal waxyaabaha ka hesho iyo sida u maarayso maasha allah aad iyo aad waa biilkayga waan ka helaa mideeda kaleeto masaadhiiftayda wax walbaa ka helaa Aa.
dhallinyaro badan oo waxaa jidha ee, inta badan magaalada jooga oo shaqa la'aan ka cabanaya ma kula tahay shaqadan aa hayso ee, mid dhallinyarado kale ay qaban karaan aad iyo aad aad iyo aad shaqadan aad iyo aad macnaha waa loo qaban karaa waa shaqadan macnihii waxay noqon kartaa lan- shaqa abuur shaqa abuur fiican weeye maadaama in kasta macnaha dhallinyarada aysan fahamsanayn ay ku bargaraabsiin tahriib iyo waxdaas inay iska joojaana macnaha aan kula tali lahaa ee shaqadan iska shaqaystaan
shaqadan ma sii wadaysaa mise ee, shaqooyin kale oo hadda heleed waad geli lahayd may shaqadan waan sii wadayaa macnaha adiga intaa shaqa kale ka gaaraya tan waan sii wadayaa
ay magacaaga maasha allah magacay waxaa leedahay walaaqaya aad iyo aad meeshan eh, waa iska xamaalna maasha allah wa- een, dadka dhallinyarada ee tahriibi waxaan kula tala dalkooda inay kala soo baxaan muruqooda maalaan een, qualitigooda dalkooda aaminaan ay wax la soo baxaan mar kasta cid lama horaan waa cawsila waa dhulkooda hooyo waxa la marka inay aad wax loo soo baxaan oo la soo annagu cabitaankaas hadda ka shaqaysanaa shan boqol oo doolar bishii dibdhaa hadda ka shaqaysa bishii ma rabo ma- ma doonayo waayo laanno dee xoro xalaal aan ahay micnaa waxaygii waan haystaa marna waan seexani marna waxaan safarasama Ee, cabitaanka ee, kuleylkii magaalada ee, aad buu u soo badanayaa bishii waxaa lagu jiraa agosto Ee, bal ka waran dadka iyo kuleylka magaalada hadba waa ujeedaa jadwalka micnaha iyo saadaasha labada waa la socotaa hadba qaabka soo loo isticmaalayo ee loo cabayo ee loo isticmaalayo kala socodka dee waxa aad ba ujeedaa in aaku macalina marka maasha allah baaraka allah fiikum M- waxyaabaha qasto cabitaanka oo iyo weliba wax- cabitaanka ay dadku aad ku jecel yihiin xilligaan cabo kuleylka boosaaso maxaa ka mid ah?
dadka boos waxay aad isticmaalaan cambaha liinta caanaha mushakalka cambaha koloshiga dhammaan inta wala inta waa yaalaan adugu waad aragtaa ishaa ku macalina marka maasha allah dhammaan waa isticmaalaan dadku laakiin siiba cambaha jecel yihiin waayo cambuhu laano innaga noo baxo wuxuu ka baxaa gobo- gobollada koonfureed buu ka baxaa marka maadaama waqti eh, waqti dheer soo socodkiisa nagu qaadanayo aad buu u fiican yahay isagaa la isticmaala inta badan badankiisa kow adiga ka mid dadka cambaha camba kow adaa ka mid ah Waaya. ugu dambayntii ee, lacagaha ka soo baxaa sidee u kala maaraysa والله هذا وانيا كرتيد وانتاس وانتاس وانيا كرتيد وهاد بس وكر دكتور وكر على وين تاس مركا لانه اسكس وين هذا ماله ان شاء الله وا- بارك الله فيكم dhallinyaro badan oo waxaa jira shaqooyinkan aan shaqo u arag bal ka waran waa jiraan واسويت وكواس نيدودا واحد قف سكر دحيان ويان أنا أنت قف بالآذان هو استجي لها ح- ب- بنان غاسن دقنا يا حسي كذا وحي إلهي سو توكل على الله كفى بالله وأنا مع وكيل وحي إلهي صار مالتي واستعمال يا والله صبح يا مركب على هاي همودينا شغل عيبة توصل عيبة تقريبتها عيبة مجن دعب عيبة دلك عيبة عيال خير تلفنا ورسنا عيبة عيال صار عيبة لكن شغل عيب ماله magaalada boosaaso waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu kulul soomaaliya siba marka la gaaro kowda agosto taasoo ay u yaqaaniin dadka boosaaso agosto iyo aamus waxaa soo badanaya goobaha cabitaanada iyo weliba biyaha lagu iibiyo waxaana weli magaalada boosaaso ka maqan dadweynihii ka xagaabaxay waxayna ku soo laaban doonaan bisha sagaalaad iyo wixii loo gaaro markaasoo ay cimiladu isbedeli doonto yuusuf maxamuud v o a boosaaso
barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a waxaana uu si toos ah idinkaga imanayaa magaalada washington dhallinyarada soomaalida ah ayaa xiliyadan dambe si weyn waxay u adeegsadaan baraha isgaarsiinta bulshada haddaba wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dood waxa uu dhex dhigay maxamed cabdulqaadir kaniif iyo farduus maxamuud sahal oo ka mid a dhallinyarada saxaafadda ku jirta waxaana ay ka doodayaan faa'iidada ay shaqada u leedahay adeegsiga baraha isgaarsiinta bulshadu
waxaan ka mid ahay een, dadka aadka u isticmaala een, dhallinyarta ugu badan een, isticmaasha een, baraha bulshada haddii aad dhan ka fiiriso social mediaha waxa uu ku qatamo ka ra'yi ahaantayda iyo qofka baniaadamka waxa uga soo geli karaa wax faa'iidaa oo qof dhallinyaraa u leeyahay baraha bulshada xilligan ma jirto aad baa mahadsan tahay maxamed cabdulqaadir e firdowso e, waxaa iyana ka mid tahay e, bahda saxaafadda gobolka mudug e, firdowsa sidee u aragta isticmaalka baraha bulshada ee dhallinyarada gaar ahaan e, wariyaasha ka howlgala magaalada gaalkacyo Een, cabdiwaaxid macalin saaq een, waa mahadsan tahay ugu horeyn een, bahda v o edan waa salaamayaa iyo maxamed cabdulqaadir kaniifa barnaamijka dooda ee igala qaybgalaya Een, haddii aan usoo laabto su-aashaadii ay ahayd een, maxay faa'iido leedahay baraha bulshada Een, baraha bulshada horta ama social media aad buu u fara badan yahay Een, mid walbana faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa wuu wataa laakiin aniga ahaan fikirkayga waxaan aaminsanaha in baraha bulshadu ay faa'iido u leeyihiin qofkii markaas ka faa'iideysanaya oo rabo inuu ka faa'iideysto ama wax ha geliyo ama wax ha kala soo baxo ama siduu rabo ha u isticmaalo inay faa'iido weyn leedahay haddii aan faa'iidooyinka sii kala qaadqaado een, aniga ahaan saxafi ayaan ahay maanta waxaan rabaa inaan barnaamij diyaariyo ama aan war diyaariyo Een, meesha ugu horeysa aan beegsanayo waa een, barihii bulshada sida websiteyadii ama barteedii facebook aan furayo oo dad badan oo saxafiyiina aanu kushee aan wararka ku sheer garaysano ama ku wadaagno markaas xog ma helayo anigu haddii aanan internetkii aanan gelin oo barihii bulshada aanan sii dabagelin wararkii waxyaabihii la qoray taariikhdii baan fiirinaya warkan maanta ma war cusubba mase waa war hore Een, suurtagal ma ahaanaysa ayaan isleeyahay anigu maalintaas inaan wax soo saaro haddii aan isticmaalin een, baraha bulshada iyo websiteyada aana daalacan e, waad maqlaysaa kaniif e, firdowso waxa ay ku difaacaysaa faa'iidada bulshada uu u leeyahay isticmaalka baraha bulshada e, waxyaabo badan oo xogan muhiim u ah adna waxaad leedahay faa'iido ma lahan bal ka war
Een, cabdiwaxid aad baad u mahadsan tahay een, firdowsana waa mahadsan tahay laakiin waxaan rabaa inaan meel ka tuso firdowso ay ka cabirayso in baraha bulshada uu leeyahay faa'iido qofka bini'aadamka ah nafsad ahaantiisa markii loo fiiriyo isticmaalka baraha bulshada waxaa la fiiriyaa waxa ka soo gelaya iyo wax asaga nafsadiisa dhibaato u keenaya Een, baraha bulshada waxaan sidaan hore kugu sheegay waxaan ka mid ah dadka isticmaala hase yeeshee waqti kasta isdhaha iska soo gaaba waqtigiisa laakiin ay ku dheeraato xilli dambe oo hameenkay aan ku gaara marka wax kasta majority minority leeyihin waxaa soo gaaraya qofka bini'aadamka ah haba ugu yaraada dhafarka ka soo gaarayay ayaa ka mid ah waxyaalaha dhibaatada ku ah een, isticmaalka baraha bulshada dadka dhallinyarta waxaad arkaysaa een, ka soo qaad aniga waxaan aada jaamacadda jaamacadda markaan dhigto casharo waan helayaa een, waa lasora kaa faa'iida laakiinse markaan waktiga casharada aan diyaari lahaa amase aan wax soo saar ama shaqadeyda aan ka faa'idaysan lahaa waxaa dhici kara in dhallinyartii boqolkiiba siddeetan iyo siddeed ay ku mashquulsan yihiin isticmaalka baraha bulshada markaad ka- ka soo qaad tusaale ahaan aniga markaan ka soo faaruqo een, isticmaalka baraha bulshada waxaan isweydiiyaa maxaa kaa soo galay maxaase kaa go'ay waxaan ogaadaa boqolkiiba boqolkiiba boqol waxaan ogaadaa wax iga soo gala haba yaraatee inaysan jirin laakiinse ay isbedelaan indhahayga kama soo qaad midab ahaantooda sida ay ahaayeen waqtigaan fiiray aan bilaabay screenka een, fiirinteeda combyuterka fiirintiisa sidaas laajligeed waxaan garowsaday in aan xilligan aan joojiyo isticmaalka baraha bulshada maadaama nafsadeeda ay dhibaato ku tahay qof kastana sidaas ayaan ka soo qaadaa E, sida firdowso sheegaysoo kale qodobo muhiim ah oo bulshada faa'iido u ah e, uma aragtid miya adiga
wa ay jiraan firdaws waxa ay leedahay isticmaalkii oo kale maadaama aad sa- tahay qof suxufiya waxaad helaysaa warar taas saxaafadda qayb ka tahay oo dee qofkii inuu war wabsada ama uu ka fiiriyo ama uu een, isaga u raadsado waa wax ka mid ah shaqadiisii ama maalinlaha ahayd marka taas lasma oran karo faa'iide ayay bulshada ugu leedahay waayo waxay dhibaatada ay soo gaarsanaysa bulshada haddaada ka fiirinin dee maba orka dhibda faa'iiday leedahay firdowso haye Een, wuu mahadsan yahay maxamed cabdulqaadir waan dhegeysanaya doodiisa Een, horta wuxuu ka dhawaajiyey in een, dhibaato ay ku tahay qofka isticmaalkiisa een, iyo f- iyo waqti ku dhuminta badan aniga waxaan aaminsanahay inay ku xiran tahay qofka markaas een, isticmaalaya ama isticmaalaha ah ee asaga ay ku xiran tahay siduu iskaga dedejiyo iyo siduu markuu shaqadiisa ka dhamaystoo kale qofka hadduu iska laabo kombyuutarka wax problem ma lahan oo qofka asaga ku xiran tahay inuu joojiyo iyo inuusan joojin laakiin keliya anu waxaan ka hadlay faa'iidada iyo muhiimadda ay leedahay een waan ka waan ka soo hadlay oo waan sheegay een waxyaabaha aan markaas aan u baahanahay sida deg deg inaan aan uga helayo een tusaale ah, haddii dhinaca macnaha faa'iidadii iyo qofkii dhallinyarada ah waxbarashadiisii iyo dhinacii diinta oo kale hadday noqon lahayd maanta wax walbo ood u baahatid youtubekaad furaysaa waa kala soo baxaysaa marka aniga waxaan aaminsanahay in aysan isku xirnayn dhibaatadiisa iyo een, dhibaa- iyo faa'iidada uu leeyahay iskuma xirna oo qofkii asagaa iska een, xakameyn kara isticmaalkii badnaa ee qadka ama kombyuutar ha ahaado wuxuu isticmaalayo een, aaladiis uu isticmaalayo xa- xakameyntiisa asagaa mas-uuliyad ka saarantaa naftiisa oo waxaa laga yaabaa een, dad aad subaxdii intay kala iskaga internetka iskaga furan yihiin oo intaas iskaga dhex jira oo afar iyo labaatan saac aan ka bixin oo waqtigooda ku dhumiya kuwaasi oo ayaga een, ayaga micnaha sidaan hore u sheego kale ayaga ku xiranta
kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cabdiqaadir kaniif iyo farduus maxamuud sahal oo ka mid ah dhallinyarada saxaafadda ku jirta ku nool magaalada gaalkacyo wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa doodaasi dhexdhigay waxayna ka hadlayeen faa'iidada ay shaqada u leedahay isticmaalka baraha isgaadhsiinta bulshadu halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a caashi haatanna dhinacii heesahayen haddaynu jaleecno hees ay ku luuqayso fanaanada xaliima sacdiya haddaan soo qabanno oo ah ii joogso weliho bal
caashaqu jiro banaa jidgayo oyin qodaxliyo jigraarkiisu badanaa qofka oo la jaar yahay hurda jiibsan maayo jirridaha wadnaha iyo qalbiguu ka jiraa qofka oo la jaar yahay hurda jiibsan maayo jirridaha wadnaha iyo qalbiguu ka jiraa dadka qaar ayaa jira jilbiskaaga daranoon ku jirnaxayne ku jirnaxayne dadka qaar ayaa jira jilbiskaaga daranoon ku jirnaxayne ku jirnaxayne ruxad jaalka dhigato asna kaa janjeero ku jaakiraa badan badan badan badan ruxad jaalka dhigato asna kaa janjeero ku jaakira badan badan badan badan jacayl waacada awo jirjiro oo la baasiyo jaajuus ma waaye jacayl waacada awo jirjiro oo la baasiyo jaajuus ma waaye dadka ruux jalbeebtiyo isla jooga necebo aan kula jirayniyo jinni lagama waaye Ah. dadka ruux jalbeebtiyo isla jooga necebo aan kula jirayniyo jinni lagama waaye Ah, ii joogsa wiilyahow amba kaama jeesteye haddaadan jamatee haddaadan ii jamatee ii joogsa wiilyahow amba kaama jeesteye haddaadan ii jamatee haddaadan ii jamatee ruxad jaalka dhigato asna kaa janjeero ku jaakira badan badan badan badan ruxad jaalka dhigato asna kaa janjeero ku jaakira badan badan badan badan
codkaasi waxa uu ah- waxay ahayd xaliimo sacdiyo heestaa ii joogsa wiiliyahow weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta jamaal axmed cismaan iyo xubintii cayaaraha markana ku soo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno xubinta cayaaraha ciyaaryahanka feerka ku caanbaxay ee amiir khan uu waddanka ingiriiska u dhashay hase yeeshee asal ahaan kasoo jeedo waddanka bakistan ayaa waxa uu sheegay in jabniin xagga gacanta uu saddex iyo toban sana kasoo gaaray ay dhibaato u keentay islamar ahaantiisna awooddiisa feereed ay waxyeello u geysatay waxa uu sheegay arinkan inay ahayd mid uu qarinayay muddo saddex iyo toban sana ah amiir khan ayaa qalliin lagu sameeyey hadda lagu guulaystay in laf halka laga soo saaro dhakhaatiirta qalliinku ay sheegeen in hadda uu wixii ka dambeeya amiir khan uu noqon doono mid ku guulaysta feerkiisa isla marhaantaasina awooddiisu soo ceshto sagaallabaatan jirkan ayaa si kastaba ahaatee waxa uu sheegay inaanay marnaba niyadiisu kusoo dhicin in ciyaaraha feerka uu ka fadhiisto waxa uu sheegay sababta u qarinaya inay ahayd si uusan fursad u siinin feeryahanada kale ee isagu la feertamaya inaysan arrinkan fahmin waxaase uu sheegay in bisha january ee sanka soo socta uu rajo wanaagsan ka qabo in ciyaaraha feerka uu dib ugu soo laabto magaalada rio de janeiro waddanka brazilna waxay isku diyaarisay martigelinta ciyaaraha olombikada ee ka furmi doona halkaasi shanta bishan aynu ku guda jirno agost iyadoo la soo xiri doono kow iyo labaatanka agost ciyaaro kalgadisan oo kubadda cagta ay ku jiraan iyo kuwa fududba ayaa tartankaasi qayb ka noqon doonaan iyadoo lix iyo toban kooxda kubadda cagta ragga iyo labiyo toban kooxood oo kubadda cagta habluhu ay tartankaasi qayb ka noqon doonaan halka siddeed iyo konton ciyaar oo kalgadisanna ay ka dhici doonto waddanka brazil muddada ciyaartu ay socdaan ee labiyo tobanka cishaa dhinaca kubadda cagta marka la eego brazil oo waddanka martigelinaya ah ayaa waxay ku jirta gruubka a waxaana kula jira dalalka south africa ciraaq iyo denmark gruubka b waxaa ku jira sweden colombia iyo nigeria japan gruubka c waxaa ku jira fiji south korea mexico iyo germany halka gruubka d-na ay ku wada jiraan honduras algeria portugal iyo argentina dhinaca soomaaliya waxaa tartankaasi olombikada ugu qaybgeli doonaa laba qofood oo ciyaaraha fudud u matali doonaan gaar ahaan orodada magaalada muqdisho ayay shalay ka ambabaxeen labadaasi ciyaaryahan oo kale ah maxamed daa'uud maxamed iyo maryan nuux muuse oo sanadkan ciyaaraha olombikada soomaaliya ugu matali doona magaalada riyo ciyaarahaasi ka furmi doonaa shanta bishan aynu ku guda jirno naadiga kubadda cagta ee manchester city ayaa waxay gabagabaysay heshiiska ciyaartooyga khadka dhexe waddanka germany leroy sen soddon iyo toddoba milyan oo lacagta ganiga starliinka ahi ayay labada dhinac isdhaafsadeen iyadoo ciyaartooygaasi shan sano oo qandaraas ahi u saxiyeen naadiga kubadda cagta city labaatan jirkan ayaa waxaa beb gardiola uu ku tilmaamay inuu yahay mid xirfad gaar ah leh islamar ahaantaasina ay taageerayaasha kooxda kubadda cagta manchester city ku raaxaysan doonaan qaab ciyaareedkiisa naadiga kubadda cagta swan city ayaa waxa ay diiday dalab uga yimid naadiga kubadda cagta everton ee waddanka ingiriiska oo ku aadan sidii ciyaaryahan ashley williams naadigaasi everton uu ugu soo biiri lahaa ashley williams ayaa naadiga swan city waxa uu sanadka ii ugu biiray keliya lacag gaaraysa saddex boqol oo kun oo geniga starliinkahi hase yeeshee hadda waxay diideen in laga siiyo toban milyan oo lacagta geniga starliinkahi waxaana ciyaaryahankaasi welas u dhashay lagu soo waramayaa inuu aad ugu dhowaa inuu heshiis la saxiixdo naadiga kubadda cagta goodison park ku ciyaarta williams ayaa labayo soddon jir noqon doona dhammaadka bishan waxaana qandaraaskiisa ugu egyahay sanadka naadiga kubadda cagta b s g waddanka faransiiska ayaa la sheegayaa inay heshiis la gaartay ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta real madrid ee khes rodriguez labada kooxood ayaa ku heshiiyey adduun lacageed oo gaaraya shan iyo labaatan milyan oo euro inay isdhaafsadaan sidii ciyaaryahan khais rodriguez uga mid noqon doona ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta b s g xilli ciyaareedkan u matali doona b s g ayaa waxaa ciyaartoygaasi spain u dhashay ay ahayd mid indhaha ku haysay muddo toddobaadyo oo idil waxaana tababaraha cusub ee naadiga kubadda cagta b s g una emry uu si furan u sheegay in uu xiise gaara u hayo ciyaaryahankaasi inuu keeno waddanka faransiiska gaar ahaan caasimadda si faransiiska ee baris kevin prince boteng ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta ee las balmas ee waddanka spain boteng ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii naadiga kubadda cagta ay si milan hore ugu soo saftay hase yeeshee waxaa la sheegayaa in hadda oo laliigaha dalka spain ka ciyaari doonay jirkan ayaa waxa uu soo gaaray jasiiradda kanari isagoo milanna ka soo ambabaxay si uu tijaabo caafimaad ugu maro waxaana heshiis ugu sixiyay naadiga las balmas iyadoo islamar ahaantaasina loo soo bandhigay taageerayaasha naadigaasi dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaarahay nala socodsiinaya haatanna haddaynu ku noqonno dhinacii heesaha hees uu ku luuqayo fanaanka nimcaan hilaac
afkabadaahiisu waa dinahaw layidhi kii daboolan waa dahabe afkabadaahiisu waa dignahaw layidhi kii daboolan waa dahabe dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadabgaanin dabayshaday dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadabgaanin dabayshaday adigu diidanay hadaad dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaad dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaad tahay nafcaashaqudagoo ku daydayaysa dawaad u tahay dabiibka calooy adigu diidanay hadaad dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaad dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaad tahay nafcaashaqudagoo ku daydayaysa dabiib u tahay daweyka calooy
codkaasi macaan ee fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayan anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar iyo ayaan sheekh oo dhinaca farsamada inoo joogtay intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dayaxa qoraxda ilaysu dirtao hadduu dibadana waxba delaye dayaxa qoraxda ilaysu dirtao hadduu dibadana waxba delaye cuntaana dabkunbaa bislayn kara haddaanu diyaarin daanma kareen dareen caqlihiga warka u dira hadduu damqadana waxbaa daaree dokhya cashaaqa istaadashay cuntaana dabkunbaa bislayn kara haddaanu diyaarin daanma kareen dareen caqliga warka u dira hadduu damqadana waxba daare